barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinka oo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale ee qaar ka mida efemyada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha meyna waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mida waraysi aan la yeelannay hal abuur da'yar oo ku nool bowrama oo sameeya suugaanta jacburka ah adoo bilaabirbayda ayaa qofku soo mis kolku soo diraya kadibna adigiiba dee waxa weeyaan uma celin kartid oo waxa weeyaan waa uma jawaabi kartid waxaa kaloo jee wiil yaroo saqaaf badan maxaa seexa kala haysta ku yaroo inuu iska wareega jecel oo iska soo ciyaaro dee seexa leedha naftaa ka dhacaysa oo ka xanaaqaya waxaa ku jira ninkii gaadhiibsaday maxaa geerash kala haysta sidoo kalena waxaad maqli doontaan qaybtii ugu dambaysay ee waraysi aan la yeelanay shiine maxamed caawid oo ka mid ah hal abuurada ku nool magaalada laascanood الضحى فضي خضون جدك فوق هوس مراغ حريره صوبة حليغي حبين عيد عيتاي adigoo hidaha xidhan hoteelkii taleexbaan huni kugu casumaye
weliyaa isgaaray dhinaca heesahana Ay, sidii weli kuu xurmeeyey maxaa dhacay ismaaciil kadib de waa goordhoweyn heesta kaga bogan doonaa weliba faalladeeda lagaa rabaa qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan doontaa inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese qodobo ka mid a warkii dunida musharaxa madaxweynenimo ee ka dhex tartamaya xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay inaanu waxba ka qami ka qabin inuu wadahadal la furo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un si uu isugu dayo in uu xal u helo barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkaasi sidoo kalena wuxuu sheegay in dalka shiinuhu ay tahay inuu door ka ciyaaro sidii xal loogu heli lahaa arrintan kuuriyada waqooyi waxa ay qaramada midoobay ay saartay cunuqabatayno kala duwan oo ay ku bartilmaameedsanayaan barnaamijkeeda hubka nukliyeerka iyo tijaabada gantaalada kala duwan ee ay sameeyeen
dhulgariir cabirkiisu yahay lix dhibic toddoba magnatitude ayaa ku dhuftay dhul xeebeedka dhulka xeebta ah ee dalka egwador aroornimadii hore ee arbacadan bil kadib markii dhulgariir aad u xoog badan uu ku dhuftay isla deegaankaasi wax khasaare ah lama soo sheegin mana jirto halis dhinaca sunaamida ah sida uu boggiisa twitterka ku sheegay madaxweynaha dalkaasi xarunta digniinta sunaamida ee basifiga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inaanay jirin wax khatar ah oo dhulgariirkaasi la socda
duhur wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan caashe waxaa jira suugaanta waxaa jira dad majaajilada iyo maadda iyo jacaf burka ilaahay dee hibow siiyey aad iyo aad waa sidii dhoodaan oo kale dhoodaan inkastoona dee cidi ku gaadhin dhoodaan iyo rag la mida Wow.
waan ogahay hay haddana dhalinyaro badan ba isku dayda waa gartay oo waxay sheegaan markay suugaanta kale curiyaan ha inaan laga yaabo dadku aanay aada u xiisaynin marka waxay rabaan in suugaantii inay u helaan dhego badanoo dhegaysta dhiga badanoo marka dhegaysta waa qaab la dhegaysan kara ay la yimaadeen arrinta kale waxa weeye suuqii waxa yara xumeeyey oo suugaantii kale suuq ka yara xumeeyey Ha, dee markay baraha isgaadhsiinta bulshada ay soo baxeen hay ee dhallinyaradii xaggaa u jeesatay oo halkaas la wada aadaba ee mid qurbo jooga iyo mid dal joogoon ereyadii waaweynaa iyo fahmaynin waa garta marka hoosa loo soo dhigaa hoosa loo soo dhigo bal erey yaryar iyo marka dadka xigmadii waaweynayd waxaa la- maalo beryahan kubadda waa ciyaartaa hay xikmad badan ma ka haysaa dhinaca kubadda kubadda kubadda marbay samadaas maanta o dhan ay iska lalaysaa moogta oo madaxa mid ku dhufanaa mida garabka ku dhufana mid halkaa ku markaas kubadda hala dejiyo hala dejiyo dhulka la dhigo marka bahashi dhulkaa la dhigay hay marka dhallinyaradii suugaantu waxay ku yar dhex daraan hadba in yaroo jacbura waxaan la yaabay meesha uu yiri eh, abwaankan aad soo waday mustafa cabdulaahi wuxuu yidhi ninkii gaari iibsaday geerish maxaa kala haysta geerish maxaa kala alla muxuu haysta leeyahay niyadda iyo waxaa kasii daran eh, nin telefoon ka maran yahay ay oo maanta oo dhan lacag in lagu soo shubo u iyo nin baahan.
usoo baaqaya oo raba in la waco laba maxaa kala haysta oo adiguna waxaad de- daran laabaa taagan tahay ay ninka kale la xulay muxuu kugu socolay Jalaal maanta oo dhan.
jalal qabanaysa markaasaa nervis madaxa ku xanuunaya aad iyo aad marka mustafa cabdulaahi dhimbiil wuxuu ka mid yahay al-abuurada ku nool magaalada boorame ee sameeya een, sugaanta jacburka ah wariyaha v o a boorame haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay oo waraysigan la yeeshay abwaan mustafe barkhad cabdilaahi dhembiil wuxuu ka mid yahay halabuurada da'da yar leh ee ku nool magaalada boorama islamarkaasina wax ka barta jaamacadda camuud abwaan dhembiil wuxuu sameeyaa majaajilada amase wuxuu sameeyaa jacburka abwaan ku soo dhowow barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a waan ku dhawaayay barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda v o a waana salaamaya shaqaalaha v o a waxaad maanta noo sheegtaa gabaygii jacburka ahaa ee aad samaysay Een, aad baad u mahadsan tahay haashim ee, sheekh cumar good Ee, kolley jacburku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha inta badan dadku ay ka helaan ama aad iyo aad u xiiseeyaan gabi jacburkan iminka aan hor yaallo oo la idhaahdo maxaa kala haysta wuxuu ahaa kii u dambeeyey ee, bishan ee, may soo dhigo horaanteedii waxa weeyaan markaan soo dhigay barta facebooka dadku aad iyo aad bay runtii waxa weeyaan u wareejinay waxaad arkaysa qof kastaaba isagoo soo dhigaya ee, boggiisa ee, uu ku leeyahay ee, internetka ama facebooka uu ku leeyahay Ee, markaa taas waxay een, markaa jawaab u tahay dadku inay jecel yihiin inta badan waxyaabaha jacburka haddana wax murtiya maanta soo dhigto inta badan dadku in yar mooyaane een, ma akhriyaan soomaaliduna waa dad inta badan een, waxa weeyaan hadalkii wax ku fahmaan qoraalka wax kuma fahmaan inta badan markaa waxa la dhahaa gabaygan aad buu u kooban yahay waa maxaa kala haysta wuxuu ku bilaabmayaa dad qaxooti beegsaday maxaa boorash kala haysta meeyarkii la doortaba maxaa mooshin kala haysta bribaid la'aantiyo maxaa baaqa kala haysta nin bakhayla caliyow maxaa baayac kala haysta wiil yaroo saqaaf badan maxaa seexo kala haysta ninkii gaadhi iibsaday maxaa geerash kala haysta moobilladan hawaayiga ah maxaa hawlna kala haysta xirfad nimaan lahayn iyo maxaa xoogsi kala haysta adhidoog cunaya maxaa daasad kala haysta nin digaag xeraystiya maxaa xoorna kala haysta dadka dibadda joogiya maxaa soodir kala haysta hablo aan dadnayn iyo maxaa doobka kala haysta ruux ilowsha badan iyo maxaa mooyi kala haysta ruux ilowsha badan iyo maxaa mooyi kala haysta baarlamaan iyo mooshinno maxaa kala haysta maxaad ugu dari weyda dee waxa weeyaan macnaha meeyarkii la doorta maxaa mooshin kala haysta yacnaa qof kastoo macnaha dee meeyarku wuxuu noqonayaa un ciddii council ay doorato ama gola doorato unbuu kulli noqonayaa marka inta badan waxaa een, jira een, een, waxaa jira magaalada boorama markii een, golaha deegaanka runtii dadkii la geeyey dhallinyar bay ahaayeen kadib maalkii laga sugayay lanaa dhallinyar oo waxa weeyaan waa rag eh, waxa weeyaan fudfudud oo fikirkoogu togan yahay oo fresh ahoo wax badan bay runtii qabanayaan waxay ka bixi waayeen mooshin sanad walba mooshin iyo bilo walba mooshin baa yaalla markaa saasaan ugu soo daray anaa waxyaabaha kala haysta da- meelkii la doortay maxaa mooshin kala haysta waxaa ku jira bribaid la'aantii maxaa baaqa kala haysta
marka een, baaqaas waxa weeya miskoolka miya waa miskoolka adigoo bilaa bribaida ayaa qofku soo miskoolka kusoo diraya Hey.
kadibna adigiiba dee waxa weeyaan uma celin kartid oo waxa weeyaan waa uma jawaabi kartid waxaa kaloo ugu jeeda wiil yaroo saqaaf badan maxaa seexa kala haysta ku yaroo inuu iska wareega jecel oo iska soo ciyaaro dee seexa leydha naftaa ka dhacaysa oo ka xanaaqaya waxaa ku jira ninkii gaadhi iibsaday maxaa geerash kala haysta dee waa iska garanaysaa adi hashim aduu laftaadu gaadhi baad leedahay kulley geerashka waad isku badantii maa falaya
kale waan isku badannahay waxa weeyaan kolba beri jabto kolead wax ka bedelayso kolba waxba kuga soo baxay markaad baabuur leedaho geerashka ma kale dhammaanaysaa aad iyo aad waxaa ugu jira wax la yidhaahdo xirfad nimaan lahayn iyo maxaa xoogsi kala haysta iminka waxaad moodaa dad waxa weeyaan dadkii soomaalidu marka waxay dhaqan u lahaayeen inay ahaayeen dad xoolaha eegta xirfadoodu waxayd kow sida xoolaha looga maalo sida xoolaha loo waraabiyo sida neefka xanuunkiisa loo loo barto ama ay waxa weeyaan u ist- u xalliyaan laakiin markii ee, qarnigan ku jirno soomaalidu u soo wareegtay magaalada wax walba xirfad buu noqday Een, hadduu shaaha karinayo qofkii waxay noqotay xirfad bay noqotay haddii wax la dhiganayo oo waxyaaba uu ku soo biiray xirfado cusub oo qofka ku shaqaysan karo lagaga maarmayo dee waxa weeyaan een, qof ninku magaalo jooga inuu shaqaysu shaqada in xirfad bay u baahatay marka anan xirfad ba lahayn iyo maxaa xoogsi kala haysta dee ma xoogsan karayo way ku adagtahay kaasi wuxuu ahaa abwaan mustafe barkhad cabdilaahi oo ku magac dheer dhembiil oo inoo soo jeedinayay gabaygiisii jacbur ee ahaa maxaa kala haysta aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa ka soo qaybgalka hadda kala soo qayb gashay barnaamijka dhallinyarada maanta haashim sheekh cumar good v o a boorama
barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan ee idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciilow shalay iyo daraad waxaan dhegeystayaasha usoo gudbinay abwaan da'yar shiine maxamed cabud dhoofe marka suugaan kala duwanuu soo gudbiyey heese jiray buu intuu ereyada ka bedela buu laxankii qaatay dhallinyaradan aad bay u jeceshaa liila joogta magaalada laascaanood aad iyo aad welibana maanta waxaa ku jirta heestii jamaaday buu laftigeeda iyo isagu ku luqayn markaasaan marar baan saa intaan u baktiyey Ha, waxaan sidhi armuu yahay fanaankii heesta qaaday cumar nuur cabdulle cumar nuur cabdille waa garta marka maanta waxaa la weydiinayaa bal fanaaninta kuu jecel yahay iyo wuxuu jeclaaday intaasoo dhan buu ka jawaabaya marka waxay iswaraysteen wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol
fanaanka aan aad u jeclahay cabdi waa haddaad i weydiisay oon heesihiisa ku daydo waa fanaan dhintay waxaa la oran jiray yaa naxariistay cumar nuur cabdulle waa ninka iska le heesta leeyaha jamaad wuxuu kaloo iska leeyaha hees leeyaha nasocodka laafiyaha adoo xaafadii hodan een, jidka fooq hoos heesahaas baa ka mid ah marka haddaan in yar ka taabto xaggiisa dambe heesta wuxuu oranaya
الضحى فدي حضن جدك فوق هوس مراغ خريره صوبة حليغي حبين عيد عيتاي عديقو هدها حيران هوتيلكي تليحبان خونيكوغو عسمية خلي رمان sideedii halilaad kuma dhallinyaraa qorshaysiyo habla ku cayaho istaarey istaarey waa ka mid ah cabdow maxaa ku jeclaatay shiina fanaanka een, hees aan ka dhegaystay anigoo ardaya iskuulka dhigta baan subax dhegaystay ilaa cad hees uu leeyahay baa ka baxayso jamaal leeyaha jamaal magacaasta wuxuu oranayaa fanaankaasi ilaa u naxariistay cid macaana uu lahaa jamaadey jamaadey wax jacayl mooda intu jilibka ii dhiigay ijibaxayanige heestaasaa buu qaadaya fanaanku moogta dabeedna iskuulkii aan aadi lahaa de kule casharkii hore way dhaafay cabdow ha casharkii hore xiisadda la geli lahaa de kule cabdow way dhaafay casharkan kowre heestaa wuxuu yidhi fanaanku wuxuu yidhi cabdow jini qabeshabeliyo ar jimicsanahay jayahaa isaare jamalkaagu inayahay igu noqoy mid jowhara wadnahayga cabdow heestaas hees laga tegi karayo ma ahayn sida cabdow macnaha waxaanba jeclaadayba fanaanka mooye fanaan kale heestii inaan isku dayo inaan qaado ama aan dhegeysto farahanba ka qaada tahriibta anigu een, shakhsi ahaantayda horta markaan ka hadlo tahriibta dhallinyaro badan oo reer lascaanood ahayd oo qayb alaankaa meel ay jaanay cibdhigaan aan lahayn qayb nasiibkooda uu macnaha ay galeen jalmarka joogaan qaar norway galeen ase ahaatee waan diiday tahriibta waxaan ku diiday cabdow dee anuu gurigaygii jooga oo lascaanood dee liiga soo dhawanay hase ahaatee dadka macnaha midmirka dhifka ah ee yimaada ariyaa ninka halkaa maraya ninka siina ahayn ariyaa waagas lascaanood wallaahi weligii odog magaalada kaba tegi maayeen
isagu wuxuu yidhi magaaladan ka dhex baxaya anugu anu magaaladan joogayaa buu yidhi ay marka magaaladaasaa laygu imanaya oo waxaan doonayaa astaanta magaalada lagu garto inaan noqdo inaan noqdo Isaga- arrinta igu xiisaa badan waxaad inta wareysiga dhegeysanayay Ha, wuxuu yidhi anuu iskuulkii buu agtiis ka soo qaatay heesta ba- iskuulkii u socdaa ay ayaa heestan aanan maqlay u istaaga digtoonow digdoono deedna maalintaa iskuulkii xiisadii dhammaa dhaaftay xiisadii way dhaaf waxbaa joojiyey heesta waxay u gashay waxbaa jira dee codkeedaan markaa ka dareemayba wuxuu yidhi mid la dhaafi kara maahan xiisadda hay dhaafto xiisad hay dhaaftay waad waad arkaysaana dee iminka suu ugu luuqaynayo iyo weliba dee dadkaasi heesahaasi caashay marka halkaa la iska joogay ee welibana yahay bilaa stress oo bilaa adoo buuq.
xaafadihii iska dhex maraya iskuul u socdo markay gurigii reer hebela taqaana ay kaaga soo baxday heesta iska Kaaga soo istaagta baxday, lewil halkaas halkaas taagan aad iyo aad oo aad iyo aad.
reerkuna kaa shakiyaan yidhi muxuu meesha la taageen muxuu gaada ayaa talo Miskiin.
waxa weeye waxaan u qaato waa caasho ku luqaynaysa heesihiiba oo kale aad iyo aad ismaaciila waxaan soo wadnaa dhegaystayaasha oo goor dhoweedna aan maqashiinay dharaartan dharaartan kugu xanaaqay waa hees aad cajiib u ah haye haye codkan dharaatan hee kugu xanaaqo Maxaa sii xuma- raaci jiray?
xumaan igamay ahayn jacaylka ha xasuusto ha xoogeeyaan lahaa waa ereyo culusa ku jira waa hiba nuura Hiba ayaa Nuura, intaa tidhi intaas yaa u tidhi.
jawaabay waxa u jawaabi doona saalax qaase muxuu yidhi isna?
oo dambasta kaga dhigi doona muxuu yidhi isna wuxuu caafe yidhi xariirta markaan ku saaray sidii weli kuu xurmeeyey haye ayaga muddayna ha dhammaystiraan iyaganu daynayna
xariirta xariirta markaan ku saaray sidii sidii weli kuu xurmeeyey xariirta xariirta markaan ku saaray sidii sidii weli kuu xurmeeyey ridhiidhki adaa
allah xilimayno hee yaa waxay tiri shaydaanka ila xiriiray markaan way cuudu bilaysata shaydaankii bay iska naartay haye laakiin malaha dhinac kaloo shaydaan kuli ka kacsan yahay oo la naaro u baahan laakiin saalax qaasimna ay dee waxba umu dhigan aad iyo aad aad iyo aad waxba layskuma reeban mar haddii marka hore inta lagula hadlo aad samadaa gasho markaad Marka hore cuudu- hadda si yar adkaysid.
Ahaa, markaad cuudu bilaysato qof kalaa shaydaankii inuu iska naaro u baahan waqtigiisa oo in la siiyo heestaasi xaal ay ahayd saalax qaasim naaji iyo hibe maxamed ayaa codadkooda wanaagsan aad ku dhegaysanayseen maxay noo xiga haatanna dhinacii ciyaarahan filaya in in badani ay aada u sugayeen jamaal axmed cismaan ayaa inoo hay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno caawa waxaa la ciyaari doonaa finalka koobka yuruba league ee kooxaha f c sevilla oo koobkaasi difaacanaysa ay la ciyaari doonto naadiga liverpool ee waddanka ingiriiska labadan kooxood ee ka kala dhisan ingiriiska iyo sbain ayaa doonaya in ay guulihii waayadan badgaarayeen sii wataan iyadoo macallimiinta labada kooxoodna ay ka kala hadleen kulankan caawa labada kooxood ay fooda isku dari doonaan uu waddanka switzerland oo ciyaartu ka dhici doonto une emry tababaraha naadiga kubadda cagta ee f c sevilla ayaa waxa uu ammaan dusha ka saaray naadiga liverpool oo caawa ay isku herdin doonaan kulanka yuruba league finalihiisa waxaana uu sheegay in liverpool ay ciyaarto ciyaar nadiifa oo wanaagsan islamar ahaantaasina kubad ay ku dhisan tahay marka kooxda sevilla ay kula ciyaarto naadiga rediska gegada st jacob park ayaa waxaa la go'aamin doonaa cidda ku guulaysata koobkaasi marka ciyaartu ay dhammaato waxaana naadiga kubadda cagta ee koobkaasi ku guulaysta ay si toosa u ciyaari doonto champions leaga sanadkan soo socda jorgen club ayaa waxa uu dhowaantan sheegay in naadiga kubadda cagta f c sevilla aysan u jixinjixi doonin aysanna waxba ka gelin haddii iyadu ay tahay naadiga ku guulaysatay koobkan labadii sano ee ugu dambeysay wariyahanka naadiga kubadda cagta manchester city sergio aguero ayaa waxa uu ka rajaynaya tababarahooda cusub beb guardiola inuu cadaadis saari doono ciyaartooyda naadiga kubadda cagta ee manchester city guardiola oo xagaagan la rajaynayo in uu si toosa naadiga kubadda cagta manchester city hogaankeeda ula wareego gaar ahaan dhinaca tababarka ayaa waxa uu bedelay macalinkii naadiga kubadda cagta manchester city ee waddanka jil u dhashay manuel bellegrini sergio aguero oo kooxdiisu kulinkii ugu dambeeyey naadiga swan city goolal bareejo ah ay isla galeen ayaa waxa ay fadhidaa kaalinta afraad iyadoo isreeb u aadi doonta champions leaguega waxaana ay isku dhibco yihiin hadda naadiga manchester united oo iyadu xalay ka guulaysatay kooxda a f c barnmouth kadib markii ay ku ciyaareen gegada old travel saddex gool iyo gool ay naadiga kubadda cagta manchester united ku awoodronaatay inkastoo labada manchester ay isku dhibco noqdeen ayaa haddana dhinaca farqiga goolasha waxaa booska champions league oo loogu soo baxayo ku xaqiijiyay naadiga kubadda cagta city waxaan u malaynayaa buu yidhi in tababarahan uu cadaadis saari doono ciyaartooydiisa taasina waxay tahay mid aan u baahannahay ayuu sergio aguero hadalkaasi u sheegay saxaafadda dalka ingiriiska macalinka naadiga kubadda cagta manchester united ayaa taageerayaasha naadiga united ku oriyeen xalay kadib kulankii ugu dambeeyey kooxda f c barnmouth ay la ciyaareen oo united saddex gool iyo gool ay ku adkaatay inkastoo united ay isku dhibco noqdeen city ayaa haddana waxaa naadiga manchester united sanadkan aysan dheeli doonin champions leaguega van hal oo hadal si ka jeedinaya gegada old trafford markii lagu oriyey ayaa waxa uu taageerayaashu haddana uga mahad celiyey taageeradooda hagarla-aanta ay u muujiyeen naadiga waxa uu taageerayaasha manchester united ku sheegay inay yihiin kuwo hamigoodu aad u sarreeyo taasina ay keenayso cadaadiska chelsena waxa ay ku dhowdahay in ay heshiis la gaarto shirkadda samaysa qalabka sportska ee nike heshiiskaasi uu gaari doonaa ilaa iyo lixdan milyan oo lacagta geniga starlinka ee sanadkii taasoo soo afjari doonta lixdii sano ee naadiga kubadda cagta chelsea ay markaa heshiis kula jirtay shirkadda samaysa qalabka ciyaaraha ee adidas heshiiska adidas ee chelsea oo gaarayay sanadkii soddon milyan oo lacagta geniga starlinka ee hadda la sheegaya heshiiskan cusub ee naadiga chelsea ay la saxiinayso shirkadda nike inuu gaari doono lixdan milyan oo geniga starlinka ee sanadkii dhegaystayaal xubintii cayaaraha halkaa aynoo joogto
jamaal axmed cismaan aad buu mahadsan yahay oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada dhegeystayaal haddii aad haysaan sheekooyin ama aragti aad jeceshihiin inaad barnaamijka la wadaagtaan fadlan ha moogaanina waxaadna noogu soo diri kartaan somali at v o a news com caasha kaalimihii heesaha dabacsan ayaan mar kale milicsanaynaa fanaanada codka macaan sahra Eh.
axmed jaamac oo uu ku laran yahay weliba fanaankii kale xasan aadan samatar yaad ku lar lahayd Ah, waabad soo qabatayba heesay waa mar haddaad sahro soo qabatay waxaan isiri xasanna raacay yaa u dhigmi karaa
heestuna heesay ku wada luuqeeyaan waxaa la yidhaahdaa duushay allow nabad waaw
naftaydo balan balankula darsaharmee
rwaayadii waraf iyo shibr ismaaciil waraskama hayaan baan filaya heestaas halkaasi ku jirtay sahra cabdi axmed iyo xasan aadan ayaa heestaasi inoogu luuqeynayay waa sahra axmed jaamac sahra axmed jaamac iyo xasan aadan intaan mar kale kulmayno dhammaantiin nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.